أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي bismillaahi raxmaan iraxiim dhegaystayaal kusoo dhowaada qodobada ugu doorka roon warkeenna duurnimo howlgallo lala beegsaday cadowga allaah ayaa maanta ka kala dhacay qaybo ka mid ah wilayaadka shabeellada hoose iyo jubbada hoose sarkaal ka tirsan xukuumadda nairobi ayaa ku dhintay shil gaari oo ka dhacay dalka kenya nin ameerikaan ah ayaa gudaha dalka maraykanka ku dilay siddeed ruux oo qoyskiisa ah wilaayada islaamiga ah ee shabeellada dhexe ayaa askar toobadkeenayaal ah ku soo bandhigtay degmada ceelbaraf ee wilaayadaasi dowladda saliibiyadda ah ee kenya ayaa walaac xooggan ka muujisay howlgallada mujaahidiinta ee ku sii kordhaya gudaha kenya maktabka dacwada ee wilaayada islaamiga galgaduud ayaa machad waxbarasho ka hirgeliyey deegaan hoostaga degmada webxo ee wilaayadaasi mas-uuliyiinta wilaayada islaamiga ah ee bakool ayaa ka qayb galay munaasabad dowlo loogu soo xirayey bulshada ku dhaqan deegaan hoostaga magaalada buurdhuxunleh ee wilaayadaasi maamulka islaamiga ah ee degmada bu'aale ee wilaayada islaamiga jubbada dhexe ayaa dowla diini ah u soo gebagabeeyey wulaadda iyo ducaadda tuulooyinka hoostaga degmadaasi
أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن جئناك جئناك
dhegaystayaal kuwaasi waxay ahaayeen qodobada ugu doorka roon warkeenna duhurnimo iminkana isagii oo dhammaystiran howlgallo lala beegsaday cadowga allaah ayaa maanta ka kala dhacay qaybo ka mid ah wilaayaadka shabeellada hoose iyo jubbada hoose ciidamada mujaahidiintu waxay maanta weerar ka miin ah u dhigeen maleeshiyaad murtadiin ah oo dhaqdhaqaaqyo ka waday duleedka deegaanka mubaarag ee wilaayada shabeellada hoose waxaana lagu dilay weerarkaasi laba askari oo murtadiin ah oo ay meydadkooda cadowga uga carareen goobta dagaalka kuwaas oo lagu kala magacaabi jiray cilmi sheekaye iyo mahad c m sidoo kale waxaa howlgalkaas lagu dhaawacay laba kale oo isla ridada ka tirsan halka lagu soo qhanimaystay qori a k afartan iyo toddobaah iyo qori b k m ah dhanka jubbada hoose ciidamada mujaahidiintu waxay maanta barqadii weerareen saldhigga iyo kontaroolka maleeshiyaadka murtadiinta ee deegaanka diif ee hoostaga magaalada dhobley murtadiinta ayaa dagaalka marka uu bilowday isaga cararay deegaanka waxaana jira khasaare murtadiinta lagu gaarsiiyey weerarkaasi dhanka kale waxaa xog dheeraad ah laga helayaa khasaaraha murtadiinta lagu gaarsiiyey weerar qorshaysan oo shalay ciidamada mujaahidiintu ay ka fuliyeen duleedka degmada daynile ee magaalada muqdisho waxaana howlgalkaas allah fadligiis lagu dilay saddex askari kuwaas oo murtadiinta ay meydadkooda kaga carareen goobta dagaalka waxaana sidoo kale howlgalkaasi lagu dhaawacay sagaal murtad dhanka shabeellada dhexe ciidamada mujaahidiintu waxay xalay weerar ku qaadeen saldhigga ciidamada kufaarta burundi ay ku leeyihiin deegaanka buurane waxaana jira khasaare cadowga gaaray nin ameerikaan ah ayaa gudaha dalka maraykanka ku dilay siddeed ruux oo qoyskiisa ah waa kan walaalkeen nuur cali warsame abusheyba nin afartan iyo afar jir ayaa lagu eedeeyey inuu dilay siddeed qof oo qaraabadiisa ah oo ay ku jiraan afar carruur ah xilli qoyska uu ku sugnaa kulan casho ah oo ka dhacayay magaalada blingis ee gobolka montana sida ay sheegtay wakaaladda wararka a b ninka ayaa dhowaan laga codsaday inuu ku guuro guri waalidkiisa uu degan yahay balse axaddii ayuu dib ugu soo laabtay guriga halka uu weerarku uu ka dhacay gurigana dab uu qabsaday booliiska ayaa markii dambe xaqiijiyey dhimashada siddeed qof halka ninka looga shikisan yahay falka uu isaguna u dhintay dhaawac uu isagu isgaarsiiyey dhibanayaasha waxaa ka mid ahaa carruur da'dooda u dhexaysa toddoba ilaa iyo shan toban sanno waxaana la sheegay in qoyska ay ka kala tirsanaayeen afar jiil kiiskan ayaa noqday dilwadareedkii laba iyo labaatanaad ee maraykanka sanadkan keliya uu ka dhaco sida lagu sheegay xog ay wada ururiyeen a b u s a today iyo jaamacadda norstran mahadsanid abusheyba sarkaal ka tirsan xukuumadda nairobi ayaa ku dhintay shil gaari oo ka dhacay dalka kenya sida warbixinta warkan uu ku faahfaahinaya walaalkeen camaar cabdulqaadir sargaal sare oo ka tirsan waaxda xabsiyada ee dalka kenya iyo gabar uu dhalay ayaa ku dhintay shil gaari oo aroornimadii talaadadii shalay ka dhacay waddada weyn ee isku xirta magaalooyinka nairobi iyo mombasa gaar ahaan deegaanka koonza sargaal ka tirsan ciidanka nabadgelyada waddooyinka oo la hadlay warbaahinta ayaa sheegay in shilku dhacay salaadii subax ka hor islamarkaana ay isku dhaceen gaari xamuul ah iyo gaari yar oo sargaalku ku waday xubno ka tirsan qoyskiisa saddex qof oo kale oo isugu jiray xaaska sargaalka iyo laba wiil oo uu dhalay oo gaariga saarnaa ayaa la xaqiijiyey in iyaguna ay ku dhaawacmeen shilkan kuwaas oo loola cararay cisbitaal ku yaala magaalada makaakos taliyaha saldhigga ciidanka nabadgelyada waddooyinka ee makuuni oo ah aagga shilka uu ka dhacay ayaa sheegay in dhaawacyada soo gaaray labada wiil iyo hooyadood ay yihiin kuwo aad u culus isagoo intaa ku daray in sargaalka dhintay uu ka mid ahaa saraakiisha sare ee xabsiyada sidoo kale sargaalkan geeriyooday ayaa la sheegay in uu horay u soo noqday taliyaha mid ka mid a xabsiyada ku yaala magaalada mombasa shil kale oo shalay ka dhacay makuuni ayaa waxaa ku dhintay darawal mooto kadib markii mootadiisa iyo gaari xamuul ah ay si foolkafool ah isugu dhaceen ciidanka boolisku waxa ay sheegeen in shilalka ka dhacay waddooyinka kala duwan ay shalay oo keliya ku dhinteen lix qof halka ugu yaraan labaatan iyo laba qofna ay soo gaareen dhaawacyo aad u daran shilalka gaadiidka ayaa aad ugu soo badanaya gudaha waddanka kenya waxaana la sheegayaa in sannad walba shilalka waddooyinka ay ku dhintaan ilaa iyo afar kun oo qof halka kumanaan kalena ay soo gaaraan dhaawacyo aad u culus mahadsanid camar wilaayada islaamiga ah ee shabeellada dhexe ayaa askar toobadkeenayaal ah kusoo bandhigtay degmada ceelbaraf ee wilaayadaasi sida warbixinta warkan uu ku eegaya walaalkeen xaaris cabdulqaadir korintaana lagu soo bandhigin iyagoo taa'ibiin ah degmada ceelbaraf ee wilaayada shabeellada dhexe waxaa afartan askari ay qayb ka ahayn malishaadka khawaanada ee loogu yeero macuuslihida ee haraadiga ku ah degmada cadalle ee wilaayadaasi saddex ka mid a xubnahan toobadkeenka waxay ka yimaadeen degmada cadalle halka midka afraadna iska soo dhiibay deegaanka xaaji cali waxaana dhammaantood markii toobada loogu qabtay degmada calbaraf ay u warameen warbaahinta islaamiga al andalus cabdiraxmaan maxudiin maxamed cali cadale macausli joogto waana ka imido waxaan joogaa hadda degmada calbaraf aan joogaa masaab cali sibiriye aniga maxausliyada markii ugu horeysay waxaan ka teg anoo xamar joogaa aan ka tegaasaan cadal uga tegay lix biloodaan jooga ma anaa jira
cabdiraxmaan cumar cali habeenkii aadin baa la qabanay cabdi cali diirow nisheedkadee waxaan ka raacay halkaa iyo biyacde biyacde markaa ka raacay dabadeedne biyacde markaa ka tegay waxaan raacay waxaa tegay halkaa iyo xajcale qaabka loo qorsheynaya dee waxaa mid waliba uu ka warbixiyay sheekada qaabkii ugu biiray askarta calashoo shaqaystayaasha ah ee murtadiinta waxyaabaha looga sheekeeyo inta uu ku jiro safkaasi murtadiinta iyo sidoo kale waxaa ku qanciyay inay isaga soo baxaan askartaasi iyagoo taa'ibiin ah lix bilood markaasaan joogay waa marqaankaan noo baxanigaska jahdka laabisan waraacamka waadili mogtee horta shaban markaan haaya layidhi ku ilaal weligay ma qaadin ayidhi kuma dagaalin weligay aan yidhi shabanna ma qaadin tababar ma ku siiye tababar leema siin halnimaa shabankaas hal baa lo tuu ridino saan rida oo fiirsoo yidhi ayaga bacdiyaa ridee waa ridee magaasanayna waaba taqaana wermuga laga bila saacan laga bila sabanka waa gartaywaxa tababaraadoo marina saban rid lagu dhahay waa rida kadib waxaa udhahay saana sac ku tahay haye saasaan yiri marka sidee qoray saban ku geysa ha sidaan ku hayaa haye hadda marka markaa imaanaysa qoray sabanaa wadatay waayahay waayahay ma lacagaa qaadanaysa lacagaa maya lacag qaadimeyn
lacag laana ku shaqaynaysa ha waayahay kaaalerabord cali arbraan habeenkii aadin baa la qabanay adiga meeshinay macnaha waxaan siri haddii raggii usoo noqdan mogtay horay baa mogtay in waatii loo aawilay macaashili iyo mogtay cali axmed loo joogay mogtay waxaan siri nimankai haddii soo noqdan qorti ku jiraan ka sii cararo nimankan bal sii carar intii aan isnaaqin haddii sii cararta qudiidan ka carar haddii aan ka cararan haddana haddii xaaladda ay noqotay sidaa noqotay oo rag badanoo dhaliil adiga ay soo galeen waddankii anaa soo atmaayo rag baan aqaanay ku jiraan waxaan siri inaa waxba ku bahan waalidka aniga hooyadeeda siidi jiraan maa sii taal mogtahay waxaa hadda afartuba ay dib ula midoobeen qoysaskooda iyo eheladooda waxaanay cabireen dareenkooda farxadeed iyagoona sheegay in si diiran loogu soo dhoweeyey deegaanada afarta tuulo si ka bedelan sida ay filanayeen waxaan shiri wallaahi wadii aan aan walaayada islaamka inta ku taagnan yihiin anaa qaraabada qaraabada ka mid aan shiri maadaama haddana waa arkaa oo dhibaato lama kulmin wallaahi xaaladu haddaan xiisadu mka hore waa weli ah maashidu kacsaneed laakiin ugu dambeyn diga sanadkan dambo wax oo macnaha in dhaqdhaaq oo soo aruurinho macnaha soo bixisa maashiye ma jiraan adiga kulley waa waaba ka qashdheenba dadkuna way filanayeen waxyaaba oo adiga macnaha laisku saafjirayo oo adiga oo macnaha in lagu kala baxay daqiiqdo waayo dagaal la geedma maahin muga adiga kulley waa haddii las wareegsadana waxayba noqotaba wixii aniga waxaan buu fahmba wixii wax shaqaan u fahmba oo macnaha ambal isu gaay adiga marna lagu horteega ma la kulmin markii aan imidnaba waa isu dhaweyn waxayna lagu soo dhaweeyba si sharaf leh mana u aqaan jirin masaas walayda oo adiga wallahi aniga dhibaato badan ka aaminsanay u qatatay waa diinta ugu rabaa weliba baakiin ama wey waxay dhanka kale fariimo baaqa u direen milishaadka ee saaxiibada ahayna ay ku wadi jireen safka murtadiinta kuwaasay ugu baaqeen inay isaga soo baxaan safkaasi gaalnimada ah waxayna ugu yeereen toobo inay dib ugu soo noqdaan deegaanadooda taa beddelkeedna ay ku nabadgalayaan ku dhaqanka shareecada islaamka iyo hoggaansankeeda wallahi waxaan dhihi lahay ha ku soo laabtaan dalka horu iyo dalka waraaba naqsin fariintan siilaha waxay tahay dee allahooda ku shaqa taagan anigu guryahooda iska yimaadeen cid haysta ma leh anigu waa annagaa ku hor taagan oo ka nimid waxba dadkaa la qalaa been hadeer maa naqashid waa been taas ha ka yimaadin markay reerkooda caruurtooda ku kaalayaan dowladdaas liibiyadda kenya ayaa walaac xoogan ka muujisay howlgallada mujaahidiinta ee kusii kordhaya gudaha kenya walaalkeen yaasir moxamed ayaa warbixinta warkan inoo haya xukuumadda saliibiyadda kenya ayaa muujisay walaac aad u xooggan oo dhanka amniga ah kadib markii bilihii u dambeeyey mujaahidiinta al-shabaab ay sii kordhiyeen howlgallada ay ka fulinayaan gobollada ay xoogga ku haysato dowladda kenya wargeeska kenya ee the star ayaa warbixin uu shalay daabacay ku faahfaahiyey qaybo ka mid ah xogta weerar ee mujaahidiintu ku qaadeen xerada ciidanka kenya ee deegaanka konton ee hoostaga degmada qorof xaraar ee gobolka wajeer oo ka mid ah dhulka ku hoos jira gumaysiga kenya sida uu sarkaal booliis ah u sheegay wargeeska mujaahidiinta ayaa fiidka habeennimadii axadda ee lasoo dhaafay weerar ku qaaday ciidamo kenyaati ah oo fadhigeedu yahay xerada konton kuwaas oo xilligaasi ku guda jiray howlgal roondo ah mujaahidiinta ayaa rasaas wiyey ciidamada kenya waxaana halkaasi ka dhacay dagaal sida uu wargeesku u sheegay mas-uul deegaanka ah inkastoo wargeesku ka gaabsaday faahfaahinta khasaaraha cadowga gaaray haddana waxa uu sheegay in weerarkaasi kadib saraakiisha ammaanku ay heegan sare galeen islamarkaana ay bilaabeen qiimaynta khasaaraha ka dhashay howlgalkaasi dhacdadan ayaa ku soo beegmaysa xili walaac amni oo weli ka jiro xadka waqooyi ee kenya halkaas oo hay-adaha ammaanku ay kordhiyeen roondooyinka iyo kormeerka si looga hortago weerarro al-shabaab ayuu wargeesku daabacay saraakiisha ammaanka dowladda kenya waxay walaac ka muujiyeen xeladaha ay mujaahidiintu u adeegsadaan weerarrada isku xihan ee ay ka geysanayaan dhulalka soomaalida n f d iyo gobolka gumaysiga ku jira ee laamu bishii lasoo dhaafay al-shabaab waxay bartilmaameedsatay xarumaha ammaanka ee mandheera gaarisa iyo laamu kuwaas oo ahaa weerarro sahmin ah oo ay saraakiishu aaminsan yihiin inay muujinayaan qorshayaal loogu diyaargaroobayo weerarro soo socda ayuu yidhi sarkaal ciidan uu sheegay wargeeska qoobgariirka la soo dirsay kenya ayaa imaanaya xilli mujaahidiintu ay sii xoojiyeen howlgalladooda islamarkaana uu fashilmay burburna qarka u saaran yahay howlgalka kufaarta eeyusom ee qaybta ay ka yihiin ciidamada kenya mahadsanid yaasir maktabka dacwada wilaayada islaamiga galgaduud ayaa machad waxbarasho ka hirgeliyey deegaan hoostaga degmada webxo ee wilaayadaasi walaalkeen marwaan moxamed ayaa warbixinta warkan inoo faahfaahinaya munaasabadan oo ahayd mid heerkeedu sarreeya ayaa lagu daahfurayey faraca labaad ee machadka imaamu shaafici kaasoo maktabka dacwada ee wilaayada galgaduud ka yagaleelay deegaanka cadarre ee hoostaga degmada webxo ee wilaayada xafladda furitaanka machadka waxaa ka soo qaybgalay mas-uuliyiin ka tirsan wilaayada culimaa uddiin waxgarad nabadoonno iyo qeybaha kala duwan ee bulshada deegaanka maamulaha machadka imaamu shaafici ee faraca cadarre ayaa ka warbixiyey waxyaabaha lagu baran doona machadka iyo heerarka aqooneed ee uu leeyahay macadkan sida horeba loo sheegay magaciisa waxaa la yidhaahdaa macad alimaam ashaafici caleyh raxmatullah macadkan marka muddadiisu waa ilaa saddex sano haddii aan u soo gudubno waxyaalaha la rabo in lagu barto oo ardayda lagu baro waxaa ugu horeeya alqur'aan wa culuumuh sidaasoo kale waxyaalaha lagu baro doono insha allahu tacaala macadka waxaa ka mid ah alxadiid wa culuumuh waxaa ka mid a waxyaalaha micadka lagu bara doono alcaqiida caqiidada islaamka ayaa lagu bara doonaa insha allahu tacaala waxaa ka mid a waxyaalaha micadka lagu bara doono alsiira annabawiya waxaa ka mid a waxyaalaha lagu baran doono macadka alakhlaaq akhlaaqda iyo aadaabta iyo adkaarta yaa ardayda lagu bari doonaa insha allahu tacaala waxaa insha allahu tacaala meesha ka marnaa doonin oo laga aali doonin xagga een, maadooyinka maadiga ah oo kale insha allahu tacaala naftirkooda sida soomaaliga iyo maarata riyaadiyaadka ama xisaabta oo kale insha allahu tacaala ardayda waxbaa laga bari doonaa qaar ka mid ah nabadoonnada deegaanka ayaa soo dhoweeyey furitaanka faraca machadka imaamu shaafici iyagoo bulshada cadarro kula dardaarmay inay ka faa'iidaystaan fursaddan aqooneed ee la siiyey anoo ku hadla afka nuqubada gobolka galgaduud iyo odayaasha gobolka waa ku faraxsannaa inaan ka soo qayb galno furitaankan macadkan imaam shaafici waxaana idin leeyahay marka dadka waalidiinta ah oo meesha joogow ilmaha waxbarta macadkan ka faa'iidaysta ilaahay baa nasiib idinkaga dhige heer cadarow ka faa'iidaysta ka faa'iidaysta ilaahay nasri oo idii keeno waaye nimco ilaahay idiinla soo doorto waaye ka faa'iidaysta waxaan salaamayaa odayaasha akhyaarta culummada gobolka iyo midda degmada iyo waalideenta wax badan aan gobolka ka codsannay inay naga saacidaan macadkan ilaahay baa maanta noo suurageliyey horta waalidada waxaan leeyahay aloolgeel cayn ha loo celshaa la yidhi ilmaha ha tarbiyeeyaano haddeerna dabaqabaday leeyahay canugu diinka la baray weli waxbaa u bilaaban ha la soo celiyo ee, culummada gobolka hor naga saacida khayr allaha siiyo waalideenta juhdiga badan bixiday ilaahay khayr ha siiyo ugu dambayntii qaar ka mid ah waalidiinta deegaanka cadarre ayaa iyaguna munaasabadda ka jeediyey kelimado ay ku cabirayeen dareenkooda farxadeed iyagoo soo dhoweeyey furitaanka machadka waalidiintu waxay ballan qaadeen inay carruurtooda u diri doonaan machadka islamarkaana ay garab istaagi doonaan waxbarashadooda ka waalidiin ahaan waan ku faraxsannahay een, in maanta qaryadeena laga furay macadka alimaamu shaafici aad baan ugu faraxsannahay waana soo dhoweyhaynaa ilaahay baa ku mahadsan annagoo maaragtay deegaankaanyi joogna noo yimiday diinka ilaahay haddana waxaa ku mahadsan walaayada islaamka oon codsiga u gudubsannay nana soo addeecday noona keentay macadka annagoo waalidiinta ah waa u diyaarsannahay waa rabnaa waa soo dhowayhaynaa waana jecelnahay biidnillaahi alkariim inaan wax ka baranno faracii koobaad ee machadka imaamu shaafici oo ogaasinkiisa uu lahaa maktabka dacwada ee wilaayada galgaduud ayaa horey looga furay deegaanka alwakiil ee hoostaga magaalada ceelbuur ee xarunta wilaayada waxayna tani ku soo aadaysaa xilli korarka dhanka dacwada iyo waxbarashada laga dareemayo degmooyinka iyo deegaanada wilaayada galgaduud mahadsanid marwan mas-uuliyiinta wilaayada islaamiga bakool ayaa ka qayb galay munaasabad dowlo loogu soo xerayay bulshada ku dhaqan deegaan hoostaga magaalada buurdhuxunle ee wilaayadaasi walaalkeen cabdulqani maxamed ayaa warbixinta warkan inoo faahfaahinaya deegaanka warjira oo ka mid ah deegaanada hoostaga magaalada buurdhuxunle ee wilaayada bokool ayaa dhowaan lagu soo gebagabeeyey dowro sharci ah oo maktabka dacwada wilaayada bokool uu u qabtay bulshada deegaankaasi oo isugu jira rag iyo dumar dowrada oo socotay muddo labaatan cisho ah ayaa waxaa ka faa'iidaystay in ka badan laba boqol oo qof oo isugu jira rag iyo dumar waxaana intii ay dowradu socotay ku qaateen ilaa saddex kutub waxaana duruustaasi barbar socday muxaadaraad ugu horeyn xafladda waxaa kalimaad ka jeediyey sheekh maxamed garaar iyo sheekh yacquub awalan ilaahay subxaanahu wa tacaala mahadle mahadaas kadib laaka muuminka mayleere dhamadeeleme emakudheregaw diimakudheregaw ilmamakudheregaw saadaylanka dare alle subxaanahu wa tacaala usuubana amray mayni amray aniusu ku obsanaan shay walba oo mudihii hore iyo mutanba ilaahay mayn dardaaramay ini ilaahay ku obsadaan wal hal barodoy iyaalka wal hal baroy wiinaag hal baradeen balaant hal baroy xuquuqdii hal hal ilaaliyoy diinta hal ilaaliyoy dowta hal ilaaliyoy dadka hal ilaaliyoy lan walobana may waa dadyar hal haadoy dadyar maylika jeeda daddiintiyona difaacadaw diintiyoona baradaw diintiyo koron qaadaw yah adduunshoona galdhadaw idnanka hadgudubaan taasaa leere marka may ilaahay dumbigaas ka dhaafa marka may ahaa may dardaar aha halka dadaaloy cibaadada ya walbarashada ee islaan hariiriska islaan hadhawaayowka diin gargaarowka saas halweeloy allah ayaan mahadnagaana islaamka nii cizeeyey muslimiin nii waali ummato nabilaahi moxamed calayhi salaatu wasalaam nii waali ummati ummadoon khayr badanayti nabigin khayr badanaay lahandari kitaabkiin khayr badanaay la dhahalsiiyey allahani waali anka mahadi ana subxaanahu watacaala ilaahay diinto layley koonka kange uunkuusa abuuri haldiimod layleya ilaahay diintasa yahandiji islaama leray ina addiina cinda allahi lislaam diinka ilaahay oroysmay wahe islaam layu diin kale ilaahay oroysma ku jaro lanki islaamka qaadado adduun iyo aakhira liibani may waali ilaahay diintiisa qaadadi waana ku run sheegi ilaahayna dhowaadi ilaahayna dhowaayi abaalshay adduunyo aakhiraba walfaylanagade marka markan islaamkasi ya maylfadee dadka muslimiinta ah iyoona qaadadaano ka barwaaqowaan adduunyada kaleetana weliba see geysiyaan ciddii ku horkooytoona la dagaalamaanoo naftiyo iyo maalsho walwalba geliyaan marka juhdijo iyo dadaalsho geliyaan walban reebana marka ilaahaynan ka run sheegaan intaasi kadib waxaa dhankooda goobta ka hadlay qaar ka mid ah ardaydii dowladda ka faa'iidaysatay iyagoo sidoo kale soo bandhigay qayb ka mid ah cilmiga ay barteen alxamdulilah walaalayaal kitaabadii sidahay indalig akhriyaay balaan ii migilin akhriyaay tatuhu qiibgaadi mahayana lama boqol labaatan ii sedelan nisaan iwa rijaalanba meelilak akhriyaay nimay waha warjire gabalka dheeraw meelasalak akhriyay kitaabadaas mayna laha bilaaway kitaabka alfiqhulmuyasir calaa arkaan alislaam kitaabkaasana nin bilaawi nin leedi may kalena nin bilaawi arbacuuna xadiida fii dami tacsubilgabaliya kaasaatana ninkiji zaadulmuslim yaatana ninkiji alxamdulilah walaalayaal ulmaada maydaan lakooytay muslimdabaka dhamanan yaa ayuha aladiina aamanuu tagullaa xaqa tugaatihi walaa tamuutunna ilaa wa antum muslimuun asalaamu calaykum waraxmatullaahi barakaatu عليكم السلام ورحمة الله وبركاته ما هو الإسلام؟
الإسلام هو الاستسلام لله بالتوحيد والانقياد له بالطاعة والبراءة من الشرك وأهله كم أركان الإسلام؟
أركان الإسلام خمسة وهي شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله إقام الصلاة إيتاء الزكاة صوم رمضان وحج البيت من استطاع إليه سبيلا كم مراتب الدين الإسلام؟
مراتب الدين الإسلام ثلاثة وهي الإسلام الإيمان الإحسان بسم الله ما هي الزكاة زكاة ميلك جيد الزكاة زكاة لغة أن ما زيادة إيوة زيادة زيادة وشرعا شريحان مقدار مال مال أو لقدريو مال كسو مخصوص لقار والي لدائفة مخصوص كوح أو لقار والي إلهي سيوا في زمن مخصوص زمن أو لقار والي لديبو waxaa sidoo kale madasha ka hadlay ugaas buraale oo ka mid ah nuqabada wilaayada wuxuuna bulshada deegaanka kula dardaarmay in cilmiga ay barteen ay sii siyaadsadaan marka labaad dadkii islaamka ahaa oo ay ugu horraysay dowladda islaamka barigan afrika ka istaagtay ay kow ka tahay oo ay culimmadeennu ku jirto oo golaha nuqabada ku jiraan oo walaayadeennu ku jirto waxaan leeyahay in ilaahay wixii ay qabteen ee ummaddan islaamka ay soo gaadhsiiyeen inuu abaalkooda jannatulfirdowse alla ka dhigo ilaahay baan u tuugaynaa cadowga islaamka oo gaalada iyo shayddaanka ugu horreeyaan iyo ibliiskuna ilaahay ha baabi'iyo ilaahay waaba baabi'iyeyba hadda maanta waxaan filayaa waxaan joognaa war jirow baan joognaa ama war qarsoon wax toban iyo shan kilomitir camal ah yay gaaladu hadda maanta noo jirtaa ilaahay baa dulleeyey halkaasay iska fadhfadhidaa agteedaa islaamkuna uu shaqadiisa ku wataa rabbigii dulleeyey baan leenahay ha u siyaadiyo alla ha u siyaadiyo intaas markii aan ka soo gudbo reer warjirow baan hadda dhex joognaa si guud markii aan ooga hadlo dadka hadda warjirow deggan nimco ilaahay boqorkaa uu siiyey bay haystaan oo dadka deriskooda ah ee walaaladooda ah aynan haysanin ilaahay ha lagu mahadiyo yaysan zuulin raggaa maanta wax la barahaya kitaabka loo akhrinayow wixii la idin baray inaad qabataan siina siyaasataan wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu dowladan lagu soo gebagabeeyey deegaanka warjiro oo ka mid ah deegaanada hoostaga magaalada buurdhuxun leh waxa ay qayb ka tahay dowlad sharci ah oo haatan ka soconaya deegaano iyo degmooyin ka tirsan wilaayada islaamiga ah ee bokool mahadsaned cabdulqani maamulka islaamiga ah ee degmada bu-aale ee wilaayada islaamiga jubbada dhexe ayaa dowlad diini ah usoo gebagabeeyey wulaadda iyo ducaadda tuulooyinka hoostaga degmadaasi walaalkeen cismaan axmed dhuubow ayaa warbixinta warkan inoo haya waxay ahayd dowro uu soo qabanqaabiyey maktabka dacwada degmada bu-aale ee wilaayada islaamiga ah ee jubbada dhexe taas oo loo qabtay ku dhowaad boqol ka mid ah ragga ducaada ah iyo wulaada tuulooyinka hoostaga degmada bu-aale ee wilaayada jubbada dhexe ujeeddada dowrada ayaa ahayd in la xoojiyo aqoonta iyo wacyiga wulaada iyo ducaada loona diyaariyo in ay door muuqda ka qaataan wacyigelinta bulshada iyo wax ka qabashada dhibaatooyinka saameeya deegaanka iyo nolosha bulshada qaar ka mid ah wulaadda iyo ducaadii ka qayb galay dowladda ayaa ka hadlay faa'iidada ay ka heleen duruustii ay ku qaateen dowladda muddadii ay socotay dowladan macnaha sharafta badan inay intan ba ku soo kulmiyaan miisaankooda akhri allaha u saaro dowladda midhanaaya magaceeda waa mucaad binu jabal waxyaabaha aan ku qaadanay waxaa ka mid ah fadliga cilmiga uu leeyahay marka koowaad tan labaad in la dareemo mas-uuliyadda qofka si ay tahay in uu u guto waxaa ka mid ahaa dardaaran guud waxaa ku jiray su-aalo midhanaaya kala faa'iidis ilaahay baa ku mahadsan kadib walaayadii juhdiga ku bixisay intan inay meesha ku soo kulmiyaan allaha barakeeyaa mar labaad leeyahay dacwadaas biidnillaahi subxaanahu wa tacaalaa wax badanna aan ka faa'idna oo kitaabkeennii iyo sunnadeennii tilmaanteedii hadday oon horay u haynay haddana naloo ifiyey insha allah ilaahayaa ku mahadsan bacdallaahi waxaa ku mahadsan waaliga degmada bu'aale iyo daacigiisa waxaan rajaynaynaa biidnillaahi albaari xilli kaste ama saacado kaste ama daqiiqad kastaba maxaa la dhihi jiray dowraadka noocan ah inna lagu soo celceliyo dadka annaga inta dowladda soo haleelay maanta soo haleelay si fiican baa naloo sharfay wax fiican baa nala baray duruus badan baa nala siiyey duruustaas oo ay ka mid tahay in mas-uuliyadda ilaahay uuna saaray aan dareenno dad soo jeeda oo foojigan aan noqonno dad maarata ilaaliya dadkooda ilaaliya oo ka ilaaliya maarata inay jahanabihii naar ku daataan ku hoobtaan ka ilaaliya inaan noqonno diintii iyo waxbarashadii inaan kor u qaadno oon dadki wax fahansiino arrimahaasaa nala fahansiiyey ilaahay ha naga dhiga kuwii ku fahma oo maaratay qaata ardaanla ha naga dhigo in sha allahu tacaala waxyaalo fara badan ayaan qaadanay alshacuuru bilmas-uuliya fadlu lcilmi ilaahay subxaanahu watacaala horta baa ku mahadsan intaa waa tan kale saddexaad waxa weeye qawaacidatu ladni odayaasha dhaqanka degmada bu'aale oo goobjoog ka ahaa gabagabada dowladda ayaa iyagana dhankooda soo dhoweeyey dowladda loo qabtay ducaadda iyo mas-uuliyiinta deegaanada hoostaga degmada bu'aale dowladdan maanta ee magaceedu uu yahay macaad ibnu jabal shacaarkeeduna uu yahay waqul rabbi zidnii cilmaa ilaahay qaadku raxmaanka ee maanta nagu kulmiyey ayaan u mahad celinaynaa rag boqol ku dhow baa ka soo qayb galay oo ah wulaaddii tuulooyinka iyo ducaadda waxaan leeyahay raggaa alla ha barakeeyo jasaakum allaahu khayran wulaadda tuulooyinka waxaan leeyahay xil badan haysa saaraan may kale sun mahadnagnaa dacwada oo maalin kasta hamigii maalin insurinta sii ummadda intoosisfadi oo diinta intusfadi tawxiidka kateeganta luntusfadi insurinta insha allahu suugmahadnagna dadkii oo tuulooyinka ajiibi tuulooyinka saaga bahan alhamdulillah indulqaadan suugmahadnagna insha allahu inta atay ka dambe waaliga allaha barakeeyo maamulka noo joogana allaha barakeeyo nin walba waxaad ogaataa annagana waa idinla shaqaynaynaa idinkana nala shaqeeya waaligana aan la wada shaqayna iyo maamulka tuulooyinkii baa la gaarhayaa dacwatu alyaaf baa socda intan maanta boqolkan wilaada abaa lasu keenay ay ducaadda idinkana waxaan leenahay de cilmiga maanta aad qaadateen allah idinku anfaco dee nin wax bartay inaan wax barinin inaysinin ilahay baa noo sheegay aayadda qur-aanka ilahi wuxuu ku yidhi qul hal yastawi aladiina yaclamuuna waladiina laa yaclamuun inamaa yatadakaru ulul albaab dowladan ayaa imaanaysa xilli sidan oo kale maktabka dacwada degmada jilib ee isla wilaayada jubbada dhexe oo isna dowla diini ah u qabtay wulaadda iyo ducaadda deegaanada hoostaga degmada jilib ee wilaayada jubbada dhexe mahadsanid duubow guud ahaana dhegaystayaal warkii duurnimo ee aad alandalus ka dhegaysanayseen maanta waa inaga intaa tan iyo kulanti dambe assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu